wararka duhur aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebba raali ka noqdana waxaa ka mid ah xildhibaan ilhaan cumar oo ka biyadiiday in lacagaha markaasi laga qaado dadka muslimiinta maraykanka lagu caawiyo israa'iil madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danaya wafdu hogaaminayo oo ku wajahan magaalada dubaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida dhegaystayaal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale isku soo noqosho wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhdan waxay ku haastaysan tahay saddexda bisha afraad sanada laba kun labaatan iyo afar waxaadna kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen ay taasi ka faahfaahsan
waxaa halkan hadday ka dhawaajinayay mukhaadaraad wax la yidhaahdo ra-iisul wasaarow dalkaani waxaa naafeeyey oo khawaarijta cudurka haayo cudur ka daran ou haayaa dhallaankii soomaaliyeed iyo niman inkaarqabayaal ah oo ganacsato isku sheegaayo ee usoo mingu usoo dhoofinayo wax alle wixii dhacay sidii waxaad moodaa soomaaliya zabaaladoo kaley noqoto zabaaladaa lagu ridaa waxa qashinka oo lasoo aruurshaa zabaaladaa la isaga ridaa soomaaliya raashinka dhacay daawada dhacdo tayada aan lahayn mukhaadaraadka xashiishka daroogada wax alle wixii wadamadii soo saaraya xataa iska joojiyeen ayaa maanta waddankeena inta la keenaa lagu iibiyo waayaa marka xala ugu dambaysay waxaa laga soo qabta dukaan jumlo iyo tafaariiq lagu gado oo caadi ah oo markaas soo gashaa isleeda dukaankan weyni badana ayaa waxaa lagu qariyay hoosihiisa wax alle wix mukhaadaraad ahay sharooba ha dhihin kaniini ha dhihin kii xashiishka lagu duubaaya ha dhihin waxaasoo dhan ayaa waxaa lagu qariyay meeshii lagu qariyay markaasaa la iibinayaa ciidankiisay u daba joogeen way ka daba tageen wayna soo qabteen maanta dabkaan saarno waa gubno waxaan sanaan hadduu sii daaho balaayo kalea kasii faa'iidaysanayso marka taasna waxa waaye waxayna kasoo degaan meelaha inta badan dekadda ama garoonka ay kasoo degaan marka waxaan codsanaynaa in daymagaara loo yeesho waxyaabaha dalkayna soo gelaayo waxa ay yihiin heer hadda waxaan maraynaa loo soo ekeysiiye nacnaci ama firimbigi sigaarka loo soo ekeysiiyey ee qofku cunugu uu sigaar haysto oo loo qabo inuu sigaar cabow haayo firimbina uu yeerinaayo ayaa ma maalmaha ciiddaa loogu talagalay iyaduna habeen dhawadaan bakaaraha ayaan ka soo aruurinay wax badan oo ka mid ah marka taas iyaduna waa cudur jiro waa cudur maaragtay ubaddayna naafay doono haddii aan si wada jir ah looga hortegin mukhaadaraadkaas noocyaha kala duwan leh ee ummaddayna baabi'inaayo taasna insha allahu xildhibaan nadiif ayaa hadday ka dhawaajiyey runtii waa kelmad aan u baahnayn in maaragtay laga wada dhawaajiyo marka taasna waxaan rabaa haddii laa yidhahdo rasaarow arrintaasi intilaab culus laga qaado ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay gobolka banaadir kuma wada filna iyo hay-adaha amniga waxaan rabaa marka qaarkood awaamirka soo baxday golaha wasiirada oo in la fuliyo ay amar ay qasab noqonayso ayaan rabnaa in looga hortago insha allah mudane ra-iisul wasaare kaxda waxay ku leedahay ku soo dhawow haddii ilaa yidhaahdo waxaan u malaynayaa markaad soo gelayna odayaal badan oo kuta- ku yaqaano ayaa halkaa ku kulanteen marka waa xaafadahaagii horey ka mid tahay marka soo dhawow waxaan leenahay kaxda hore u socotaan leenahay annaguna waa garab taagannahay haddana waxaan rabaa marba inaan kelmadda sii dheereeyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan ku soo dhawaynayaa isagu soo dhaweeyo isagu-
xildhibaan ilhaan cumar ayaa ka biyo diiday lacago in laga qaado dadka muslimiinta ee maraykanka si markaasi loogu caawiyo israa'iil guryaha iga indhoy ayaa faahfaahinay
xildhibaan ilhaan cumar oo ka
u leeyahay in aan sheego wixii qalbigayga ku jiro ama wixii sax ila ah Een, oo aanan eh, aan uga faa'iideeyo eh, jagadaas aan haayo dadkii eh, iyo diintii aan um, ay muhiimka ii ii ahayd marka waad wada mahadsan tihiin een, dhammaantiin sida maalin kasta aad iigu ducaysiin sida maalin kasta ay ii garab taagan tihiin sida maalin kasta aad iigu soo een, dhawaysiin Een, sanadkan waxaan u malaynayaa een, tartan aan ku jirnaa aniga tartan aan ka walwalsanahay ma aha because waxaan u malaynayaa waa tartankii koowaad oo een, xaq iyo qalad eh, lagu kala jiro Een, waa tartankii koowaad oo een, aniga haddii aan ahay qof congress fadhiyo oo aan s- aaminsanahay dhinaca taariikhda saxsan in ay aan- aan ka shaqaynayo Een, cadaalad aan u shaqaynayo in dad masaakiin la dilo aan ka shaqaynayo in annaga lacagteena tax dollarka ah aanan lagu dilin dad masaakiin ah aan ka shaqaynayo dadka ila tartamayana ay leeyihiin dadka dadka dilooyo aa xaq leh dadka dadka dilooyo aan u baahan nahay in aan aan hub siino dadka dadka ee, een, cuntada u diidooyo aan u baahan nahay inaan lacag siino marka waa waxaan u malaynayaa hadde ee, ee, tartankii ugu ee, een, aam, ee, ugu ugu fududaa in uu noqon doono waxaan aaminsanahay een, sida aan aan u ognahay boqolkiiba siddeetan inta dad aan matalo inay rabaan ceasefire waxaan ognahay een, eh, boqolkiiba sideed siddeetan dadka aan matalno in ay cadaalad rabaan boqolkiiba siddeetan dadka aan matalno in aynan rabin lacagtooda in loo diro israa'iil dad masaakiin sida ay u disho marka alxamdulilah Een, waxaan u malaynayaa afar sano ka hor iyo laba sano ka hor waxaa waa dadkii i- i- een, eh, ka xumaan jiray mar kasta oo israa'iil waxaan ka sheego iyaga maanta inay la dhudhuumanayaan Een, waxoodii oo annagana aan aan dhinaca cadaaladda aan aan taagannahay marka insha allah waxaan fili doonaa waxaan filanayaa in idinkoo dhan haddee maalintii doorashada ay imaataan idin wada arki doono een, aad walaalihiin u sheegi doontiin oo qaraabadiina aad la socon la socodsiin doontiin sidii minneapolis iyo saddex iyo tobanka kale magaalo oo aan matalno dadkoo dhan ay ay u soo baxaan ee, een, aan aan u wada gurmano marka waa ku mahadsan tihiin caawa sida sharafta leh aad eh, uga soo een, qayb gasheen waana ku faraxsanahay brian coyle inaan ka dhignay because wiilkayga markasta aan dhaho xafladahan ii raac mayuu i dhahaa laakiin brian coyle aa u soconaa markaan dhahay wuu i soo raacay caawo
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada duubay ee caasimada dalka iskutaga imaaraadka carabta oo ay booqasho uga bilaaban doonto ilowraadyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay safarka siciid deni ee imaaraadka carabta kaasoo uu maanta uga bixi doono magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wararka ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu usii mari doono magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya kadibna uu kasii gudbi doono kadibna uga sii gudbi doono dalka imaaraadka carabta sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in siciidani uu kusii ciidi doono magaalada bay oo shantii sane ee lasoo dhaafay intiisa badan uu ku ciidayay halkaasi waxaa sidoo kale kulamo iyo shirar gooni ah uu la yeelan doonaa madax madaxda halkaasi magaalada ciraare waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda dalkaasi oo haatan dagaal xoogan uu kala jiro arrimaha siyaasadda ee maamulka puntland sidoo kale deni ayaa imaanaya socdaalkan deni ayaa imaanaya xilli haatan ay sii kasii dartay xiisada siyaasadeed ee udhexaysa puntland iyo dowlada federaalka kadib wax kabedelka dastuurka kumeel gaarka ah puntland oo ka carootay ansixida dastuurka ayaa ku dhawaaqday go-aan culus oo ka dhan ah dowlada dhexe inay markaasi kala laabatay kalsoonidii aqoonsiga safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu dalka uga baxo siciidani tan iyo markii dib loo doortay xilka madaxweynaha puntland sideedii janaayo laba kun labaatan iyo afar
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaha tala la hel